waa tahay oo waa mahadsan tahay in ka badan laba milyan oo muslimiin ah ayaa kusii qulqulaya goobaha barakaysan ee magaalada maka almukarama dadka ayaa iyagoo kala midab ah kala af ah waxa ay gudagaleen acmaasha xajka waxa keliya ee mideeyey ayaana kelimada tawxiidka martida guriga allah ayaa maanta si rasmi ah u bilaabaya acmaasha xajka iyadoo ay tahay maalinta sideedaad ee bisha carafo xujayada beydka raxmaanka ayaa maanta u jihaystay dhanka mina si ay halkaasi ugu soo gutaan maalinta sideedaad ee loo yaqaano yowmu tarwiya maalinimada beri a waxay xujayadu gudan doonaan rukniga ugu weyn ee xajka nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam ayaa yidhi xajku waa carafo taasoo ay culimmadu ku fasireen in acmaasha ugu weyn ee xajka ay dhacayaan maalinta carafo dadka sanadkani xajinaya ee aada indhaha caalamka islaamka loogu hayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta iyo shucuubta ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan waxaana la soconaa sanadkii ugu horreeyey ee xukunka imaaradu in lacagihii soo haray ay imaarada islaamiga afghanistan ay u celisay xojayadii afghaniyiinta ahaa allahu akbar wlilaahi alxamd